Magaalada Dooble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan kuwaas oo ka shaqeeya bakhaarada lagu iibiyo noocyada kala duwan ee raashinka. Dhalinyarada ka shaqeeya goobaha lagu iibiyo raashinka qutuldaruuriga ah ayaa ka waramay qaabka ay u shaqaystaan, iyagoona sheegay in shaqadani ay noloshooda si wanaagsan uga maareeyaan.
Aniga magacayga waa Sakariya Shukri Islaam, jooga ee degmada Doobley, ka shaqeeya bakhaaradan ama ganacsiga ka mid ah ee lagu iibiyo adugu adeeg kala duwanoo raashin ka mid ah. Waxyaabahan adugu waa raashinka, bariiska iyo burka iyo sokorta iyo waxyaalahaas adugu. Annaga waa alxamdulilaah noloshana aad baan uga maarayn, nina wax ma weydiisanin. Farqi farqi baa u dhexeeya. Ganacsiga waad ka faa'iidaysaa oo waad baranaysaa. Aqoon badan baa kaaga zaa'idaysa. Waayo furihii noloshaad fahmaysaa. Marka inay saa ay aaminaan baan magacaygu waa cara maxamed nuur waxaan waxaan ka shaqeynaa sonkorta adugu raashinka noocyadiisa kala duwan sida sonkorta bariisyada baastada caanayoga iyo wixii la midka waxaan dhalinyarada tahriibaysa aan ugu baaqayaa in ay dalkooda ay ka shaqaystaan oo ay si fiican ay niyadda u saaraan inuu dalkooda uu muhiim u yahay mar walba kana shaqaystaan waayo intii aad hanti aad intaad ururiso intaasoo sana aad ururinaysay aad wadamo shisheeye ugu tahriibi lahayd waxaa kaaga muhiimsan adoo dalkaaga ku maalgashada oo ganacsi yar ku abuura waxna ku tabcada saasaan dhalinyarada ugu baaqayaa waxaan dalkiina alla haydin macaaneeyo dalkiina ka shaqaystaan idin dhehla waxyaabahan iibino waxaa ka mid a raashimada noocyadiisa kala duwan waa sonkorta bariiska baastooyinka caanaha maxaan ku idhaa ayu raashin wax la wixii la isticmaalo oo dhan waxaanu noo iibinaa qaab jilmadaha iyo wixii tafaariiq la halmaalaba dhalinyarada ka shaqeeya bakhaarada kala duwan ee doobley oo sheegay in shaqadaani ay tahay midda ay noloshooda ka maareeyaan ayaa dhalinyarada kale ugu baaqay in wadankooda ay aaminaan oo ka shaqaystaan